أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo askar etoobiyaan ah ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhaba ee wilaayada bay xiisad colaadeed oo u dhexaysa murtadiinta ayaa ka taagan magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe wilaayada islaamiga galgaduud ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga gado iyo hiiraan ayaa ka faa'iidaystay mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee laga sameeyey wilaayaadkaasi munaasabad daafur u ahayd mashruuc cusub oo lagu soo noolaynayo cilmigii xalaqaadka masaajidda ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe horumar dhanka adeegyada caafimaadka ah ayaa laga dareemayaa degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga bakool maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga bay ayaa tartan cilmiyeed u qabtay dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan ee degmada buulafulay dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran askar etoobiyaan ah ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada baydhaba ee wilaayada bay ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta qarax la beegsaday ciidamada kufaarta xabashida etoobiya ee ilaaliya garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhaba waxaana qaraxaasi ku bakhtisay laba askari oo etoobiyaan ah wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxay saaka madaafiic ku garaaceen xerada ciidamada xabashida etoobiya ee degmada doolow madaafiicda ayaa waxay ku dhaceen gudaha xeradaasi xiisad colaadeed oo u dhexaysa murtadiinta ayaa ka taagan magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in xiisado colaadeed ay ka jiraan magaalada jowhar kuwaasoo u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta waxaa bannaanka u soo baxay khilaaf u dhexeeya hogaamiyaha maamulka shaadala dirirka ah ee hirshabeelle iyo saraakiil ka tirsan koox dirdada kuwaas oo bilihii lasoo dhaafay ee laga soo abaabulayay dhanka muqdisho boqolaal maleeshiyaad ah ayaa soo gaaray magaalada jowhar waxayna ku wargeliyeen saraakiisha ku dhow cali guudlaawe inay doonayaan isbeddel dhanka maamulka ah oo ka hirgala gobolka wasiirka maaliyadda maamulka hirshabeelle ayaa qoraal uu ku faafiyey bartiisa facebooka wuxuu uga digay shaqaaqo hubaysan oo ka dhacda jowhar isagoo eedeyn culusna u jeeday dhinacyada wada abaabulka ka dhanka ah hogaamiyaha maamulkaasi fadhiidka ah goobjoogayaal ku sugan magaalada jowhar ayaa sheegay inay dareemayaan dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo xiisado colaadeed warar maalmihii lasoo dhaafay lasla dhex marayay ayaa tibaaxayay in xasan gurgurte uu isbeddel dhanka hoggaanka ah la damacsan yahay maamulka hirshabeelle ka hor intaan la gaarin bisha oktoobar ee soo socota kolkaasoo kooxda riddada ay qaban doonto waxaa loogu yeero doorashooyin qof iyo cod ah sani cabdulle iyo saraakiil kale oo ka tirsan kooxda riddada ayaa cadaadis xoogan ku haya cali guulaawe oo ay doonayaan inay kala wareegaan magaalada jowhar balse lama oga sida uu isku difaaci doono hogaamiyaha maamulka hirshabeelle mahadsanid cali yare wilaayada islaamiga galgaduud ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen marwaan moxamed waa tiro taa'ibin ah oo gaaraya ilaa saddex taa'ib kuwaasoo ka soo baxay safka cadowga allah iskuna soo dhiibay ciidamada mujaahidiinta kadib markii ay garwaaqsadeen gaalnimada ay ku jiraan saaci salaad daa'ir wuxuu ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada isagoo ka howlgalayay magaalada dhuusamareeba cabdiqani cali ciise wuxuu ahaa askari ka tirsanaa murtadiinta kana howlgalaya degmada dhuusamareeba tababarna ku soo qaatay xero ku taalla isla dhuusamareeba cabdulaahi maxamed share oo ahaa askari ka tirsanaa riddada tababarna ku qaatay xero ciidan oo ku taalla magaalada dhuusamareeba saddexdaasi askari iyagoo taa'ibiin ah ayaa waxaa lagu soo bandhigay degmada xiindheere ee wilaayada galgaduuda markii toobada loo qabtay kadib waxay askartaasi xuseen in dhibaato hoogan la noolaayeen muddadii ay ka tirsanaayeen murtadiinta waxayna intaasi raaciyeen in allaah uga toobadkeeneen gaalnimada ay ku dhaceen magacaygu waa saacid salaad daahir waxaan ka yimid dhuusamareeb xamar waxaa u tashkiiliyey rag ciidana marka waxaan dhuusamareeba waxaana ku imaaday askarinimo tababar baan qaadan aniga lee go'aansaday in aan soo tago oo aan kasoo tago iyu kasoo tago waxaa waaye waxaana go'aansaday adiga muddo ku dhow bil xortiyadaan go'aansaday markii dambena waa soo waxtamo soo hadlo cabdiqani cali ciise waa magacayg dhuusamareebana ka imaaday kuwo meesha tababarayaala joogeen oo macalimiin lagu sheegaya meesha joogeen oo tababari jireen adiga waxaana la bari jiray ciidanimo tababar ciidanimona la bisi jiray anaga qorsheen adiga wax hadda naloo sheega naloo soo hormarisa ma jira laakiin ciidana noqonaysiin ahayd qorshe anaga naloo sheegay saasaa nogula tababarka oo noogula sheegi jiray laakiin hadda alxamdulilah waa ka soo baxay oo ilaahay waa ii fududayay aniga wax badan waa go'aansaday laakiin hore kama bixi karta adiga waxa maogtahay waardiyi waxaa meesha joogaan aniga wax badan waa adiga waa ismaariyey waa ismaariyey aakirna waa ii suurta gashay saas darteeda kusoo baxa qaabkaa kusoo baxay aniga waa xanuunsada xoogaa magaalada laykene isbitaal laygeeya layiri magaalada joog laba maalin haysataa laba maalin daawada waxaa soo dhadhamaysataa daawada kaloo lagu qaadaa xerada lagu cela tababarka labadii maalina ka faa'iidaystaba jaanis ku yaalaba inta hore jaanis maanaysa labadii maalina kusoo baxa maya go-aankayga mar dambeba inaa ku laabto mahanba sababtoo ah maraa qaldooma mar labaadna ku laabo mahane marka horaa isqaldaba hadda mar damba inaa qalad ku dhaca ma rabaan inaa ku laabtaba magacaygu cabdulaahi maxamed shire waxaan ka imaaday xamar rusmareebaa ka imaadaa haa tababar dhibowaa ku jira waxaan kala kulmay jojoob iyo rafaad iyo dhibaato iyo ballanqaad xumo lagugu sameeyey nimankii kaad dhuunteenba kadib go-aanka qaat wuxuu ahaay inaan kasoo tago nimanka saa uga sofkada raadiyo waxaan sameynay tababarayaashaa la dagaalay waa laysoo qaaday xabsigaa la geliyay hal bilaa xabsi ku jira xabsigii marka soo baxay waxaa la dhahay shaqadan ma lagu celaa dagaal damba sameeya mayaa dhahay waa laysoo waday xaafada la keenay qoqoqbaysaa la dhahay waa lagu wadaa xaafadii markii la keenay waa kasoo dhuuntoo nimanka raggii aan kasoo tegay noloshii aan meesha aan awel uga soo jigay ku jireen meelna uma bixi karaan waa waardiye adag meeshu leedaha kama tigi karaan sababtoo arafaad waa ku jiraan tababari wax dhibile ku jiraan marka waa kas nimankiina mar dhifay imaadaan iyukuna mar dhifta imaadaan tababarkiina ka warama tababarkiina socdo mana hey ay naga tegi jireen nalama sii joogi jirin maya maya maya maya lagama yaabo inaan dib dambe ugu laabo waa ka go-aana ka soo qaato waa mad dambana inaan u laabo wilaayaadka islaamiga waxaa si isdabajoog ah u soo gaaraya askarta taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsanid marwan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee gado iyo hiiraan ayaa ka faa'iidaystay mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee laga sameeyey wilaayaadkaasi aan ku horumarno walaalkeen casaam carafaad iyo wilaayada gado waxaa si haabsabi looga bilaabatay degmooyinkai deegaanada wilaayada islaamiga gado qaybinta sakada xoolaha nool taasoo si weyn uga faa'iidaysteen fuqarada iyo masaakiinta ku nool degmooyinkaas deegaanka buusar oo ah deegaan hoostaga degmada ceelwaaqi wilaayada gado ayaa waxaa halkaasi laga qeybiyey sakada xoolaha iyadoo qof weliba la siiyey shan neef oo ari ah idaacadda islaamiga andalus ayaa weerarsatay qaar ka mid a dadkii foqorada iyo masaakiinta ah ee ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool waxayna ka warbixiyeen xoolaha la siiyey iyagoona u duceeyey mujaahidiinta magacaygu waa xasan xuseen salaad waxaan joogaa buusaar degmada ceelwaaqa waxaa saaka la qaybinaya xoolihii sakadii xoolaha ariga qowska shan neef oo ari ah la siiyey ilaahay baa mahadle si fiican baa loo qaybsaday mujaahidiintu si wanaagsan bay u qaybiyeen dadkii meesha imaadayna waa la gaarsiiyey waa u ducaynaynaa mujaahidiinta khayr allaha siiyo ilaahay ha barakeeyo in badan oo maato ah oo aanan dabka shidanaynin oo waxba haysanin baa saaka yaa la quudiyey oo ari kaxaysa marka walaal saas weeye saas weeye ari ari baa saaka la qaatay waa saaka aad baa loo faraxsan yahay dadku bulshada aad bay u faraxsan tahay waa garta adi maxaa lagu siiyey marka ani shan neef ari ah la siiyey wa kaa shan neef ari ah la siiyey mujaahidiintu kor allaha ka dhigo gaalada allaha jibiyo mujaahidiintuna khayr allaha siiyo gacanta koraysa allaha ka dhigaan leenaha gaaladan allaha jibiyo gaaladan allaha jibiyo buusaar baan joogaa mujaahidiinta ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu barakeeyo si sharaf leh oo nidaam wanaagsan oo qorshaysan ayaa saaka wax lagu qaybiyey dadkii xoolaha la baxay oo iyagana sadaqaystay maxaa ugu ducaynaysaa waxaan ugu ducaynayaa dadkii xoolahaas la baxay ilaahay inuu barakeeyo maalkooda barakeeyo dadkooda barakeeyo diintooda barakeeyo shan neef oo ari ah oo laabqabow leh oo hadaalmahayo maxaadaro iyo hadaalmahay sharaf aan ku qaatay baan hela waxaad moodaa shan neef oo iskin ah ayuu halkii neef aba iigu xisaaban yahay hadda saaka shan neef ari aqniyadii xoolaas laga soo qaaday maalkooda alla u barakeeyo nabiga sal ly wasalam buu u ducayn jira oo u ducaynaynaa mujaahidiinta iyo xoolaha soo qaadoo nasiisayna ayagana insha allahu tacaala kor allah ka dhigo diinta kor allah ka dhigo gaaladan allah jibahanahayna ma garat walaayada buusaar eel u ah halkaasuu ku noolaa ilaahay amahadle calaqoos shan neefaa la siiyey aniga kuraadlahay shan neefaa la isiiyey ilaahay mahad u sugnaatay marka alxamdulilah saaka waa qaadina xoolihii waana buraaqaysan ilaahay amahadle waxaa sidan oo kale sanad weliba sekada xoolaha nool ka faa'iidaysta fuqarada iyo masaakiinta ku nool degmooyinkay deegaanada howlayda markan aan eegno hiiraan iyo sida sekada looga qaybiyey iyo walaalkeen cabdulqani maxamed waxaa weli si habsame leh uga soconaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan qaybinta sakada xoolaha nool taas oo maalmihii lasoo dhaafay si weyn kaga faa'iidaysteen qoysas fara badan oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin shalay waxay mar kale wilaayadu sakada xoolaha nool ka qaybisay degmada ceel cali iyo deegaanka ceel cadde waxayna qoysaskii ka faa'iidaystay dareen farxadeed kula hadleen warbaahinta islaamiga ah ee al andalus waxaa la yidhahaa abiikur yuusuf cismaan waxaa jooga degmada ceel cali maanta waxaa lii siiyey shan eraha lii siiyey haa sikawaad intii usiisa khayr allaha siiya waa mahadsan yihiin muraadku allaha sahle cadowgana allaha jabiye maxaa sahay muslimiinta kor allaha ka dhigi waa dhaqaalaysan rabaa haa markii ugu horreysa lii sii waaye laakiin insha allah waan dhaqaalaysan inuu irib badan ka dhigan isku daya aan silaahi yare على عثمان طاهر دقمد على ما شن فواري ولاية الإسلامية ما شاء الله ما شاء الله قر الله لا يدك ما يندق على استان شبنا فواري ولاية الإسلام وحان جو عيال علي الحمد لله ولاية أسيس ولاية إسلامك وأكون محسنته على سكر ربا على سكر ربا هذه سلاهي إيريان كدين ربا
شن عيال علي ولاية ما سنت غير راسي آمين فرحضة فرحض ما شاء الله فرحضة غير راسي آمين آمين أبي حسن أحمد دقمد عيال علي إيري شن فواري يا كوزي حرقة عدو قاد لها جبي آمين أدوجود أكتب الله جل آمين كر الله وقال آمين مسلمين كر أنا عبد الرحمن فارح محمد waxaa loo yeertay walaayada islaamiga ee degmada ceel cadde markii noo yeertay waa soo ajiibnay waa imaanay hoole ayaa nala siiyey shan neef oo ari ayaan qaatay ilaahay waxaan ka baryaa walaayada cadowgeeda allaha jibiyo jaanada allaha jibiyo islaamka allaha guuleeyo walaayada degmada ceel cadde waxaa doorkan doorkiisana waxaan rajaynaa hadda shan neef oo ari laysii in shan geel laysiin doono insha allah maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka dalka soomaaliya ayaa sanad weliba qeybayaa xoolo isugu jira geel lo iyo ari kuwaas oo laga soo qaado dadka hodanka ah dibna loogu celiyo dadka fuqarada ah waana qayb ka mid ah midhaha ay guranayaan dadka ku hoos nool ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid cabdulqani munaasabadda fur u ahayd mashruuc cusub oo lagu soo nooleynayo cilmigii xalaqaadka masaajidda ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe walaalkeen cismaan axmed duubow ayaa warbixinta warkan inoo diyaariyey iyadoo laga ambaqaadayo tayada aqooneed ee bulshada sidoo kalena la soo noolaynayo sooyaalkii hore ee waxbarasho ayaa dhowaan waxa uu maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dah furay xaflad ujeedkeedu ahaa soo nooleynta cilmiga xalaqaadka masaajidda oo ah mid ay ku soo aflixeen dadkii hore ee xambaaray cilmiga sharciga dadkana soo gaarsiiyey xafladda oo ahayd mid nooceedu uu ku cusub yahay wilaayaadka islaamiga ayaa lagu qabtay masjidka quba ee magaalada jilib waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab midka gobolka iyo kan degmada mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe culimo waxgarad iyo in badan oo ka mid ah dalabatulcilmiga amman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan waqaa'iman يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
sheekh cabdulqaadir oo ah mufasirka qur-aanka kariimka sidoo kalena lafdhabar u ah cilmiga xalaqaadka muddo dheerna ku soo jiray haddana ka mid ah culimmada bixin doonta cilmiga xalaqaadka ayaa ka warramay faa'iidada barashada cilmiga wuxuuna si gaar ah ardayda iyo guud ahaanba bulshada kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga sharciga ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen allah wuxuu ammaanay subxaanahu wa tacaala alcilma wa ahlah cilmiga sharciga ah waa cilma alkitaabi wasunna iyo wamaa waalaahuma kitaabka allah iyo sunnada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo inti raacda ee la xiriirta cilmu sharci la yidhaahday cilmigaa asagaa alle wuu ammaanay iyo cilmigaas ehelkiisuba wuxuuna allah ku booriyey addoommadii cilmigaa asaga inay bartaan oo ay ku dhaqmaan oo ay tanfiidiyaan ama ay meelmariyaan iyo inay ka sahay qaataan allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat marka dadku ma sinna ilaahay baa wuxuu kor yeelayaa dadka mu'miniinta ah wa khaasatan kuwa ululcilmiga ah sidaa darteeda falcilmu min afdali aacaat aacaadka ilaahay lagu ateeco ama alli loogu dhowaado kuwa ugu fiican buu ka mid yahay waxaa sidoo kale xafladda hadallo ka jeediyey culimo iyo waxgarad waxaana ugu dambeyn xafladda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe wuxuuna xusay in xalaqaadkan ay fursadu noqon doonaan guud ahaanba bulshada ku nool wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xalqadan barakaysanee khayrka badan ee khalqiga intaa la-eg ay soo ajiibeen oo fursaddaa ka faa'iidaysteen tirada dadka hadda lagu sheegaya saddexda boqol ee dheeraadka ardayda diiwaangashan iyo in ka agdhowo iska dul saaranoo mustamaciinahoo diiwaanka aan ku jirin ilaahigii inoo suurageliyey yaan uga mahad celinayna waxaad ogaanaysaan barashada ilaahay diinkiisa waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay dadku uu ku ciseeyo oo ku sharfo kor ugu qaado maantana dad badan oo magaaladan ku nool fursadii ay u haystaan ilahay kitaabkiisa inay bartaan iyo sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam waxbarashada marka insha allahu tacaala ardada waxaan ku dhiirigelinaynaa wakhtigooda inay ka faa'iidaystaanoo culimmadan inoo joogta laga faa'iidaysto horumar dhanka adeegyada caafimaadka ah ayaa laga dareemayaa degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bakool walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo eegaya degmada tieglow waa xarunta wilaayada islaamiga ee bakool bilihii ugu dambeeyey waxaa laga dareemayay horumar dhanka adeegyada caafimaadka oo degmadu ay ku tallaabsatay waxyaabaha ugu muhiimsan ee la xiriira caafimaadka bulshada ee laga hirgeliyay degmada tieglow waxaa ka mid ah isbitalka rayaan oo ah isbital guud oo dhowaan laga hirgeliyay degmada kaasoo qaban doona dhammaan arrimaha la xiriira caafimaadka digtoorka ka howlgalaya isbitaalka rayaan oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa faahfaahin ka bixiyay furitaanka isbitaalka waxyaabaha keenay in isbitaalka ay ka hirgeliyaan degmada tieglow iyo halka markii hore ay ka howlgali jireen isbitaalka magaciis waxaa la lahaa rayaan bol clinic center rayaan bol clinic center waxaa la asaasay oo ilbaabada loo furay soddonkii bisha lixaad julaay labada kun labaatan iyo shanta alxamdulilah awal hore waxaan ka shaqeynaynay xamar tieglow waa deegaankayga marka koowaad qof walbo oo wax baranayo wuxuu usoo bartaa deegaankiisa hadafka ugu weyn aan lahaa waxaa waaye inaan xamar waxbarasho aado oo aqoon soo kororsado kabacdina deegaankayga aan kula soo laabto maanta dhallinyaradii oo deegaankan wax usoo baratay oo deegaankan u dhishtaanahay magaaladan bilicdeeda iyo horumarkeeda inaan qayb ka noqono maadaama dhallinyaradii oo deegaankan u dhashtay oo reer tiilow aan nahay taasa igu kaliftay inaan deegaankan kusoo laabto digtoorka ayaa sidoo kale tilmaamay waxyaabaha isbitaalka uu ka kooban yahay iyo adeegyada bulshada ay u hayaan ee la xiriira dhanka caafimaadka isbitaalka hadda wuxuu ka kooban yahay qayb wuxuu leeyahay oo laboratory oo shaybaar iyo qayb wuxuu leeyahay farmacy waxaa kaloo haynaa iyo baaritaano oo kale oo dheeri ah qofkii u baahan waxaa haynaa kombyuutarka altrosonka waxaa haynaa kombyuutarka e c g-ga ee wadnaha la saaro qalabkaasaa haynaa kombyuutarkan altrosonka waxaa la lahaa kombyuutarka uurku jirta obstetric and gynecology maamooyinka uurka leh iyo cudurada haweenkana waa lagu ogaadaa waa wuxuu u yahay aaladaha oo go-aanada lagu gaaro oo diagnoska fiican lagu gaaro oo maamooyinka uurka leh xaaladda maamada si gaara loogu ogaan kara waxaa lagu ogaan karaa cudurada ku dhaco beerka keliyaha kaadamareenka ganaca gaalbalaadhirka asbiliinka waxaas dhan cuduradaas dhan waa lagu ogaan kara cudurada cudurkujir ku dhaco waa lagu ogaan karaa waxaa sidoo kale uu tilmaamay digtoorku inay jiraan adeegyo kale oo caafimaadka la xiriiro oo dhowaan ay keeni doonaan isbitaalka islamarkaana isbitaalka uu furan yahay habeen iyo maalin wakhti weliba oo loo baahdana dhaqaatiirtu ay yihiin kuwo heegan waqti dhow waxaa rajaynayna hadda inaan keenno qalabyo kale oo caafimaad raajo iyo waxaan rabnaa inaan keenno baaritaano kale oo qalabyo kale oo loogu talagalay shaybaarada in lagu hormariyo oo adeegyo kale agreement kale insha allah hadduu ilaah idmo waxaan rabnaa isbitaalka inaan ballaarin aan ku sameyno oo xitaa aan soo kordhino waarar oo dadka bukaanada ay jiftaan oo qayb emergency in hataa aan sameyno insha allah hadduu ilaah idmo oo gargaarka degdega ah oo dadka lagu qaabilayo insha allah adi hadda waxaa isku daynaa xitaa inaan isbitaalka aan kusoo kordhino adeeg afar iyo labaatan saac ah oo twenty four seven oo isbitaalkan uu furan yahay qofkii sideed saac habeenimo problem soo gaaro in la qaabilaayo oo dad isbitaalkan habeenkii oo shiftii soo galayo insha allah higsigeena dhow kaas waa insha allah hadduu ilaah idmo isagoo sii wata hadalkiisa ayuu diktoorka ugu baaqay dhammaan bulshada ku nool degmada tieglow iyo deegaanada ku dhow in ay ku dadaalaan caafimaadka ayna la soo xiriiraan isbitaalka islamarkaana loo sameyn doona soo dhoweyn iyo gacmo furan
macaamiisha rayaan waxaa ugu baaqi lahaa inay noo imaadaan oo xarunta rayaan soo booqdaan insha allah waxaa rajaynaynaa si fiican inaan ugu adeegno oo daawooyin fiican oo baaritaanadii bukaanadaas loo sameeyey oo ku salaysan oo tayo leh oo aada u fiican oo heer korkii looga talagalay lagu keediyey inaan siin doono si fiican usoo dhaweyn doono insha allah isbitaalka rayaan ee laga hirgeliyay degmada tieglow waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee isbitaal guud ah oo laga hirgeliyay degmada waana isbitaal wax badan ku soo kordhin doona degmada iyo deegaanada ku dhow qaybna ka noqon doona horumarka laga gaaray arrimaha la xiriira caafimaadka bulshada ee degmada tieglo mahadsanid abu xasaan ugu dambayntiina maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga bay ayaa tartan cilmiyeed u qabtay dadka waaweyn ee wax ka bartaa madarasada alfurqaan ee degmada buulafulay walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman ayaa warbixinta warkan inoo sii hambaqaadaya
madarasada alfurqaan ee degmada buulafulay weli waxaa si habsami leh uga socda tartanka xiisaha badan ee u dhexeeya dadka waaweyn ee wax ka barta madarasadan sidaan hore u sheegnay agaasinka musaabaqadan iyo iskudabaridkeeda waxaa iska leh mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee baay oo ay hoostagto madarasadan tartanka oo lahaa xamaasad iyo xiisogelin gaar ah ayaa arrinta xusida mudan waxay ahayd in su-aalaha ay weydiinayeen majmuucaadka macalimiin ka madax bannaan kuwa wax ka dhiga madarasada alfurqaan taasoo bannaanka keenaysa juhdiga lagu bixiyey ardaydan waxaa nasiib u yeelatay majmuucatu zaynab bintu jaxsh su-aashiina ugu horeyso waxay u dhacaysaa sida tan kam aayatan fii suurati almacaarij imise aayad ayaa ku jirto suuratu almacaarij waan filayaa su-aashiina isfahamteen oo aad ka jawaab celi doontaan insha allah
bismillaah anoo magacay dherow maryam maxamed nuur majmuucdan ku socdan ee ta zaynaba bintu jaxsh majmuucdan la tartamaayan ee ta safiya bintu xuyeya su-aalli weydi jawaabtaan iska day suuratulmacaarij arbaa wa arbaciin bismillaah su-aali oo la weydiiyaayey majmuucadda zaynab bintu jaxsh radiallaahu canhaa oo su-aalaas hayti suuratulmacaarij meega aayadad ka koobante jawaabta biyeen waa jawaab sax ah saas daraadii emebaa ka guulaysideynin lama darajo allaahu akbar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anaa maaleero faa'ise ibraahim maxamed kusoo safiya bintu xuyeyd litartamay zaynab bintu jaxsh su-aalin way jawaabtay daniskday soddon iyo kow
bismillaah su-aali oo la weydiiyaayey majmuucatu safiya bintu xuyeyi radiallaahu canhaa oo su-aalaas oo haytay suuratul insaani meega aayadood ka koobante su-aaliyo biyeyn jawaabtii waa jawaab sax ah saas daraadii emayba ka guulaysadeynin laba darajo allaahu akbar
intii ay socdeen su-aal weydiinta ayaynu waraysyo gaara la yeelanaynay kasoo qaybgalayaasha iyo qabanqaabayaasha tartankan iyagoo talooyin dhexalgala u jeediyey hooyooyinka ka qaybgalaya tartanka iyo kuwa ka maqan intaba qaacido carabiga waxay ahayd man talaba alculaa sahara layaal qofkii meel saro rabo waa inuu habeeno soo jeedaa run ahaantii soo jeedkiina ayay ka muuqataa waxaa idinkula dardaarmayaa inaad dadaalkaa wadaan halkaas aad ka sii wadaan waxaan kala idin oran lahaa mar kasta iyo maalin kasta waxaa idin rajaynayaa labada dhinac oo tartamaysa iyo kuwa majmuucooyin kala dhimanba idinkao dhan guul ayaa idin rajaynayaa waxaan ugu baaqa hooyooyinka iyo gabdhaha muslimaadka inay waxbarashada ka faa'iidaystaan alfurqaan ha imaadeena maraakiista dacwada ay gacanta walaalihiina ku haayeen ha tageena ugu dambeynna markii ay soo idlaadeen weydiinta min sideedii su-aal ee majmuuco kasta loogu talagalay wuxuu guddiga ku dhawaaqay natiijada iyo majmuucada ay guusha raacday majmuucda zaynab bintu jaxsh may la kooytay toban iyo lix darajadoodad yaa la kooytii majmuucda safiya bintu xuyayin iyana mayba la kooytay toban iyo afar darajadood sidaas darteed waxa ay guusha raacday majmuucada zaynab bintu jaxsh waxaana fiinaalka isku soo baxay labada majmuuco ee kale ah sawda bintu zamca iyo sidoo kale zaynab bintu jaxsh kuwaas oo tartami doona fiinaalaha tartankan uu soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay waxaa loo balansan yahay labada majmuuco ee xiga tartankan uu soo diyaariyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay taas oo ay ka qaybgalayaan dadka waaweyn ee wax ka barta madarasada alfurqaan iyo labada majmuuco ee isugu soo haray kama dambayska tartankan
mahadsanid abuayman guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu